horta wax d p world la yidhaahdo oo kontra dowladda jibs la gashay ma jirto dowladda jibs waxaa la gashay kontraga waa d c t dorale container terminal oo d p world tahay minority shareholder boqol kiiba saddex soddon ay ku leedahay boqol kiiba toddobiyo lixdan ay leedahay dowladda jibuuti marka hortaas waxay u baahan tahay in la saxo waa waa arrin aada muhiim u ah takale laba shirig markay is diidaan dee way ku is dacweeyaan dhexdooda d p world iyo orda jibuuti laakiin midna ma isticmaali karo magacii shirkadda isugu yimaadeen isku maxkamaddu geeda kale marka d city wey waxay dowladda jibuuti la gashay shiriga xeerka waxayna jebisay heshiiskaasi oo ka dhexeeyey d ct iyo dowladda jibuuti talaabada jibuuti taale waxaa weeyaan anaku maxkamadda waan diidnay inaan tagno jibuuti way diiday wixii haddii ay tahay wax bayamushta ku saabsan magdhow unbaa taalada meesha dowladda diyaar buu tahay magdhowdaas laakiin raggan lacagna uma socdaan magdhowna uma socdaan waxay u socdaan inay qabsadaan dekedaha jabuuti xeebta jabuuti xeebaha badda cas oo ay halkaa ku hayaan oo horumarkana ka horjoogsadaan si ay u siiyaan mudnaanta dekedahoga ku yaala gacanka carabta